aan ku bilownay wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa sheegaya in maanta halkaasi ay gaareen qoysas u dhashay waddanka suuriya dalkaas oo in muddo ahba ay dagaallo sokeeya ka socdaan qaxootigan oo isugu jira rag haween iyo carruur ayaa la sheegay in soomaaliya ay ka soo galeen dhinaca xeebaha gobolka bari ee puntland iyagoo dooniyo ka soo raacay dalka yemen wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa qaxootigani ka wareystay wasiirka warfaafinta galmudug axmed shire falagle bismillahi raxmaan raxiim qaxootigan siryaankaay waa dadka kooban ee number ilaa afar iyo tobana dhanka galmudugna waxay ka soo galeen dhinaca gaalkacyo sida ay u sheegeen saraakiisha heedaha qaxootiga ee galmudug jooga iyo maamulka galmudug ee magaala madaxdana waxay tilmaameen inay geeska africa ka soo galeen dhinaca etoobiya kabacdina ay somalilan ka soo wareegeen puntland soo mareen puntland dhinaca gaalka ay ka soo galeen afar iyo tobankan qoysna afar tobankan qofna hadda ay dhuusamareeb yimaadeen kuwana ay uga soo tageen lambaraan la xaqiijina ay uga soo tageen gaalkacyo marka waxay furo u tahay dad siriyaan oo maaragtay haatan kusoo qulqulaya geeska inay siriyaan meesha ay yimaadaan ayaana cusub maahan deegaankan aad buu awl ula daala dhacayo qaxooti fara badan oo hadday noqon lahayd kuwa maxaan ku rahdaa barakacyaasha gudaha ah oo meelo badanoo abaar iyo colaad iyo nabadiid ka soo qahay ah number badanna ah iyo kuwa shisheeye oo sida dowladaha dariska ee etoobiya oo kale ka yimid yeman ka yimid xeryaha dadaab iyo dhinaca kenya soomaalidii layiri waa noqonayaan usoo noqday debadaha iyo meelo kale ka yimid marka nabaro badan qaxooti oo soomaali iyo soomaali barakacayaal iyo qaxooti shisheeyaaba aaday u badan yihiin marka waxaa unu cusub saaka siriyaanka weyla qaxootigu aad buu u badan yahay marka qaxootigan siriyaanka ah maxay idiin sheegeen ma dhinacayo muqdisho inay usii gudbaan bay doonayaan mise waxay ku sugnaan doonaan deegaanada galmudug oo ay doonayaan inay ku noolaadaan
waxay noo sheegeen inay meelo badan soo mareen haatanna ay meesha u socdeen ay dhuusamareeb tahay ay kuna qanacsan yihiin una socdeen meel kale ay u socdeen nooga sheeg ku talagalka iyagu inaan meeshaan imaadnay idinku maadaama maamul cusub aad tihiin ma leedihiin awood aad ku gargaartaan qaxootigaasi faraha badan aad sheegtay inay horay deegaanka u joogeen iyo kuwan cusub ee imanaya
run ahaantii aad bay arrintaasi culays weyn noogu haysay nooguna haysaa barakacyaasha waxaad ogtahay soomaalida dhaqanka ay leedaha waxa weeye dadkoo isku dullool yahay waa la soo dhoweeyaa oo dadkii ehelka iyo qaraabada ahaa ee deeganahaas aad uga soo baxay oo weliba lambar badan oo lambarada diiwaangashay lixdan kun uu gaarayo waynala joogeen kaalmo badan oo koreedna ma aanan hayn lambarada kale ee dowladahaas sida etoobiya oo kale ka soo qaxa iyaguna lambar badan bay ahaayeen kuwa kaleo dhinaca kenya kamid iyaguna lambar badan xagga yeman sidoo kale waxaasoo dhani iyagoo joogaan ayaa haddana syriya soo bilowday maamulkuna sidaad og tahay israacidiisa iyo midnimadiisu way way dhowdahay aada aada iyo aadaan ugu tabar la-nahay weliba waxay kaloo soo ciriiri geliyeen xoogaa maamulka sidaas horumaro xagga shaqooyinka iyo brograamyaha ayaa dhaqdhaqaaqaya ayaa jira waxaasoo dhan marka waxaa dulsaar hadda kuwa dadkaas barakacayaasha iyo qaxootiga ah oo shaqooyinkii xitaa dadka ayaga kaalmeeya oo guryahooda ku noolyihiin ay ay hereedayeen ku ciriirinaya sidaa la socota iyadoona coronavirus oo aanu kaalmihi aan u baahnayn aana wada helin ayaa awalbana dul hoganayay marka culays weyn ayaa jiraanoo ka faa'iidaysana idaacaddana dowladda federaalka iyo beesha caalamkaba eedaha adduunka ee wax kaalmeeya waxaan u baahan nahay maadaama maamul curdina oo haatan hore u socda aan nahay in aad iyo aadna lakaga kaalmeeyo qaxootigaas qaarna soo qulqulayaan qaarna ay hore u joogeen kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug axmed shire falagle oo u waramayey maxamed bashiir